بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا أما بعد ujeedo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la hor keenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad cabdiraxmaan isxaaq cali oo loo yaqaano cabdiraxmaan sooy da'diisuna tahay labaatan iyo sagaal jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta koonfur galbeed uuna ka mid ahaa shabakadii jawaasiista ee ka dambeysay duqayntii ay ku shahiideen yuusuf jiis iyo raggii la socday intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdiraxmaan isxaaq cali wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run in aan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka iyo kuwa koonfur galbeed shaqadan waxay igu soo gashay maalin ayaa waxaa isoo wacay nin la dhihi jiray khaalid oo markaas joogay xudur wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay wuxuuna igu yidhi niyow waxaa la ii soo diray ninka dadka nafta u keenay ee yuusuf jiis ee soo raadi waxaan ku dhahay waxaa laga helaa yuusuf darawalkiisii oo ah nuur yare ka raadi ee ha isoo wicin saaxiibow teleefonnada waa laiska dhagaystaaye waayahay ayuu igu dhahay kadib maalin ayaa waxaa ii yimid nuur yare wuxuuna ii soo bandhigay isla shaqadii uu ii soo bandhigay khaalid waana ka aqbalay wuxuuna isiiyey boqol dollar kadib maalin ayaa waxaa isoo wacay nuur yare wuxuuna igu yidhi yuusuf jiis wuxuu joogaa fulaay ee waxaa laga rabaa inaad la socoto soo bixitaankooda guriga ay joogaanna wuu ii tilmaamay kadib gurigii ayaan ilaalo ka qabtay kadib xilli habeen ah ayaa waxaan arkay mooto ka soo baxday gurigii waxaana saarnaa laba nin waxaan u sheegay nuur yare kadib mootadii waxaa lagu duqeeyey isla habeenkii buurta doodaale ka sokaysa agteeda waxaana saarnaa dad iska masaakiin ah kadib nuur yare wuu isoo wacay wuxuuna igu yidhi nimanku way joogaana ilaali guriga aniga oo sidii u ilaalinayo ayuu isoo wacay nuur wuxuuna ii sheegay yuusuf inuu joogo buush madiino kadib waxaan maqlay inay duqeen ka dhacday buush madiino nuur yare ayaa igu dhahay jiiskii waa la galay waana dhaawac kadib aniga waxaan ogaaday isla habeenkaas inay aadayaan yuusuf rag uu ka mid ahaa yuunis waxaan ku wargeliyey nuur yare kadib waxaa isoo wacay nuur cabbaare lix saac maalinnimo wuxuuna igu yidhi nimankii way soo baxeene soo ogow waddada ay ku soo baxeen waxaan u xaqiijiyey waddada ay ku soo safreen wax yar kadibna waa la duqeeyey raggii intaas kadib waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay laba nin oo ka tirsan nabad sugidda koonfur galbeed lana shaqeeya maraykanka waana ka aqbalay kadib waxay ii direen rag shan nin ah nambaradooda iyo guryahooda inaan u soo raadiyo waxaana u gudbiyey nambarada saddex nin labada kalena waan ku daba jiray sidoo kale waxaan warbixin ka siiyey duqayntii bisiqcadde iyo duqayn ka dhacday fulaay intaas kadib waxaan ka diyaarsaday fulaay toddoba guri oo lala damacsanaa duqayn waana u gudbiyey waxayna igu dhaheen gabar ayaan shareexooyin kuugu soo dhiibaynaa ee guryaha tus iyada ayaana dhigayse anigoo alaabtaasi sugaya kuna daba jira saddex nin oo kale ayaa la i qabtay eedaysanaha labaad daahir siciid cabdi oo loo yaqaano cabdira'uuf da'diisuna tahay labaatan saddex jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane daahir saciid cabdi wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay jaasuus ka tirsan jawaasiista murtadiinta maalin ayaa waxaa isoo wacay nin lagu magacaabo muuse maquuni oo adeer ii ah wuxuuna ii soo bandhigay shaqo jaasuusnimo waana ka aqbalay kadib wuxuu ii diray nin ka tirsan mujaahidiinta xogtiisa iyo inaan u soo gacangeliyo shaqada aan u qabtay waxaa ka mid ah kow waxaan u gudbiyey xogta ninkii uu ii diray waxaana u soo ogaaday meesha uu joogo waxaana wacay muuse waxaan ku dhahay wuxuu joogaa fiidow wuxuuna u socdaa jawhar sidaas ayay gaaladu ku qabteen ninkii labo waxaan u gudbiyey nambarada laba iyo toban qof oo ka tirsan mujaahidiinta saddex sidoo kale waxaan xog ka gudbiyey mucaskar iyo tirada xisbada joogta show afar waxaan qortay shabakad igala shaqaysa soo gudbinta wixii macluumaad ah oo gaaraya afar qof anoo shaqadaas ku jira ayaa la isoo qabtay muddada aan la shaqaynayay waa hal sano eedaysanaha saddexaad axmed xasan macalin yuusuf oo loo yaqaano guyuf da'diisuna tahay afartan jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane axmed xasan macalin yuusuf wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan la shaqaynayay shabakad jawaasiis ah una shaqaynaysay maraykanka waxaa shaqadan jaasuusnimo ii soo bandhigay xilliyo kala duwan saddex murtad waana ka aqbalay kadib ciro oo ka mid ahaa dadka ii soo bandhigay jaasuusnimada ayaa wuxuu nagu yidhi annagoo dhowr qof ah waxaan aadaynaa kismaayo waxaan soo qaadanaynaa siminaar waxaan tagnay kismaayo siminaarkii ayaan qaadannay muddo laba isbuuca waxaana bixinayay gaal caddaan ah iyo mid madow ah waxaana turjumayey mid soomaali ah kadib nin kasta qol ayaa la geliyey wayna dureen kadib waxaa naga tegey ogaalkii markaan soo miirsannay waxay noo shideen dhalo waxaan aragnay annagoo gaalkii madoobaa dusha naga saaran yahay intaas kadib waan soo baxnay shaqadii ayaan bilaabay shaqooyinka aan la qabtay waxay kala ahaayeen sidan kow afar weerar oo ka kala dhacay deegaanada kala ah kamtarniig oo hal weerar ah meel u dhexaysa yaaqxaluul iyo beerxaani oo hal weerar ah kaamjaroon oo laba weerar ah labo sahminta saddex howlgal oo isugu jiray duqeyn iyo dagaallo toos ah waxayna ka kala dhaceen deegaanada kale ah labi kuus meel kaamjaroon duleedkeeda ah iyo dhallaajo saddex sidoo kale waxaan shariixo boorsada u geliyey rag ka tirsan mujaahidiinta kadibna duqeyn ayaa lala beegsaday kadib waa la i qabtay dhammaan shaqooyinkaas waxaan ku qaatay lacago yaryar eedaysanaha afaraad cabdiraxmaan maxamed aweys oo loo yaqaano maankay da'diisuna tahay labaatan iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan b s taariddada kuna dhibi jiray muqdisho dadka muslimiinta intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane cabdiraxmaan maxamed aweys wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ahay xubin ka tirsan b sta ama nabad sugidda anigoo ku sugan xamar waxaa shaqo basaasnimo ii soo bandhigay nin lagu magacaabo axmed oo ahaa taliyaha xerada dhaqancelinta waana ka aqbalay kadib wuxuu igu xiray nin kale oo ka tirsan taliyayaasha biesta riddada aniga oo sidaas kaga qaatay shaqadii ayuu maalin i waday waxaan tagnay guri huteel camal ah kuna yaallo eeraboorka kuraas ayaana ku fadhiisannay cunto iyo wax baan cunnay kadib cabitaankii ayaa wax la iigu daray waan miir daboolmay liwaad ayay igu sameeyeen markaan soo naaxay waxay ii shideen muuqaalkii ay iga duubeen waxayna igu dhaheen wixii laguu diro qabo waayahay ayaan dhahay shaqadaydu waxay ahayd inaan soo sheego wixii shabaab ah shaqooyinka aan la qabtay waxay kala yihiin kow waxaan farmuuqay afar qof oo aan ku sheegay inay al-shabaab ka tirsan yihiin waana la xiray labo waxaan u sheegay maalin boorso miino ah oo taallay meel kadibna way u yimaadeen wayna qarxiyeen intaas kadib waxay ii soo direen wilaayaadka islaamiga waxaana ahaa askari ka tirsan b sta riddada oo loogu talagalay inuu al-shabaab ku dhex jiro wax kasta oo la ii dirana aan la wadaago b sta markaan soo galayna waa la i qabtay bishii waxaan qaadan jiray mushaar eedaysanaha shanaad xasan cabdi daruuf oo loo yaqaano somow da'diisuna tahay soddon jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka kana dambeeyey duqeymo ka dhacay wilaayada shabeellada hoose intaa kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xasan cabdi daruuf wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan ka mid ahaa jawaasiista maraykanka shaqadan waxaa ii soo bandhigay nin murtad ah lana shaqeeya maraykanka waana ka aqbalay kadib waxaan la qabtay shaqooyinkan soo socda kow waxaan xog ka soo gudbiyey laba goobood oo aan ku arkay rag ka tirsan mujaahidiinta waxaana kala dhigay laba shariixo kadibna waa la duqeeyey labo waxaan xog ka gudbiyey saddex meelood oo kale oo aan ku arkay rag mujaahidiin ah waxaana kala geliyey saddex shariixo kadibna waa la wada duqeeyey intaas kadib waxaan aadnay muqdisho aniga iyo jaasuus aan isla shaqaynaynay waxaana nala geeyey eeraboorka muqdisho waxaana halkaas kula kulannay gaal caddaan ah waxaana nala soo siiyey talooyin ku saabsan shaqadeenna sawirana waana laga soo qaaday waxaana kala soo wareegnay afar shariixo waxaana ku soo laabannay shabeellada hoose waxaana xog ka keennay afar beerood oo aan ku arkay rag ka tirsan mujaahidiinta afartii shariixo ayaan kala geliyey waxaana la isoo xiray aniga oo sugayo duqaynta sidoo kale waxaan u gudbiyey macluumaad muhiim ah oo ku saabsan mujaahidiinta guud ahaan muddada aan la shaqaynayay waa shan sano xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadooda kor ku soo xusnay iyo jawaabtoodii oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu wada fuliyo dil xaduriddo ah المراجع قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحوكسقنا ذي قرال وبالله التوفيق هدنا وحان فلنينا حكم كي كسب بحي محكمة شريعة إسلامك الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر